الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي النبي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا الحديث كي ديراي جابر rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xajkiisii ku tacalluqsanaa ayaanu bilowgiisii maama xaggiisii hore maraynay isagii baana inoo soconaya waxaan ku joogsanayna bal rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh soo bixitaankiisii iyo talbiyadiisii iyo umuuraha kale waxaa jira inaad meeladii duwo la idhaaho kale imaka maka dhexdeeda ayuu habeenkii seexday uu ku maydhay markaasuu soo baxo waqti subaxa ayuu yimi rasuulka ilaahay ama beydka soo gaadhay halkay noolaba bilaami doonta iyadoy maalin axada tahay bisha dulxijana afar ay tahay markaa wuxu uhi jaabir xataa idaa atayna albeyta macahu xataa idaa atayna markii aan nimi albeyta aan soo gaadhnay weeye albeyta kacbadii macahu rasuulka ilaahay maciisa salawaat ullaahi wasalaamu calayh ayuu isalama salaamay الركنa xaشhaر الأسودkii buu salaamay faramla wuxuu socodkii dedejiyey ثaلaaثa saddex dawاaf ama saddex shawd buu socodkii isagoo tilaabada isku dhoweynaya وamashىa wuxuu socday arbعa afarna si caadiya ayuu u socday ثuma nafda ay tawajaha weeye wuxuu u kacay rasuulka ilaa u jihaystay ilaa maqaami ibraahiima calayhi الsalaam maqaamu ibraahim xaggiisa ayuu u kacay faqara'a wuxuu aqriyey waاtakiduu min maqaami ibraahiima musallaa aayaddaas buu aqriyey oo macnuu yahay watakiduu kolley dee watakhaduuna qiraa'a kaloo sabciye ah weeye wاtakiduu waxaad ka dhigataan oo ka yeelataan min maqaami ibraahima ibraahim maqaamkiisii musalan meel lagu tukado kaba dhigta fajacala lmaqaama maqaamkiibaa wuxuu ka dhigay beynahu isaga dhexdiiya wa bayna albeyt macnaa maqaamku xagga dambe ka maray maqaamkii wuxuu noqday ama halkaasi dee meel isagiyo udhaxaysa kacbadii fakaanaadii bal kale waa fiqradii ugu horeysay marka waxaan uu halkaasuu tegay oo dee si uu labadii ragcadood ee dawaafka u tukado wuxuu yihi markaa fakaana abi moxamed ibnu ali jacfar baa leh aabbahay wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaaha walaa aclamuhu anigu ma ogi oo dakarahu inuu sheegay xadiidkan ilaa can inabiyi sala allahu calayhi wasalam bal rasuulka ilaahay xaggiisa inuu ka soo noqlinayo un mooye wax kaloon ku ogay ma jirtay hadalka jacfar baa wata muxuu odhanayaa aabbihi kaana wuxuu aha yaqra'u mid aqriya oo wuxuu aqriyay fi ragcatayni labadii ragcadood ee uu tukaday markaa qul huwa allahu axad waqul yaa ayuha alkaafiruun labadaas kollay wowda iska waa limuطlaq aljamci dee aayadda horu qul yaa ayuha alkaafiruun ku aqri ragcadda hore ragcaddii labaadna qul huwa allahu axade ayuu taasu aqriyay bal kale xadiidka fiqr fiqr ayaan u wadan doonaa haddii a la yidhaaho waana dee marka la eego asxaabtii rasuulka ee xajkiisii inooga soo warramay waa xadiidkii uguna kaamilsanaa uguna siyaaq fiicnaa marka la eegana wax sidaasuu kaba tegey aanay jirin iyadoo abwaab kale ay inoo dambayso waxyaala ay noogu soo noqnoqon doonaan oo umuurahan imika si guud laynoogaba warramayo dawaafkii iyo carafo hadday tahay iyo adigu umuura ay abwaab inooguba iman doonaan bal ta hore waxa weeyaan oo imika intan hore waxa uu saxaabigu sheegay markii rasuulkii ilaahay maka soo gaadhay inuu bilaabay dawaafkii bilaabay markuu beytkii soo gaadhay kacbadii soo gaadhay oo markaa bal waxa weeye dee talabaadna inuu dawaaf waqtigaa la yimi dawaafkan horta la yimi rasuulka ilaahay dawaafu lquduum ayuu ahaa waana dawaaf ruuxa xaajiga ah dee isaga ninkii muctamiraha ee cumro un waday dawaafkiisu rukniga ama faradkii dawaafkii faradka ah ee cumraduu noqonayaaye laakiin ruuxii xaajiga ahaa ama waxa weeyaan dee aba noqdo qaarin ama mufride waa dawaaf sunnaha uu laba yimaado kol hadduu maka soo gaadhay qabla wuquufi carafa uu yimaado waa dawaaf loo sumeeye weeye marka markii uu soo galayna xadiidka ta inoogu sugan ee beydkii uu galay kollay dee axaadiid kale inoo caddaynaysa jihada uu ka soo galay ya calaa maka ya maasaniya alculya iyo bal taas markii uu soo galay rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dawaafkuu bilaabay taasna waxa weeye dee ruuxii isagu u jeeday dawaaf ruuxu haddaanu markaa dawaafti lahayn oo kacbadii ama beydkii yimaado labadii ragcadood taxiyada waa tukanaya aynu hore kitaabkaba ugu soo marray masaajida inaan la fadhiisan ilaa la tukado laakiin ruuxuu dawaaf u jeeday ee dawaafku ku bilaabayaayo kolayna ma fadhiisan kolayna uu tukan doonaayo markaa waxa uu hore u jidaysani wuxuu noqonayaa dawaafki inuu laba yimaaduu bilaabo bal taasba weeye xadiidka waxaa noogu sugan istalama rukna ta halkan rukniga waxaa looga jeedaa alxajar alaswad waxaana kolna arukn alaswadna waa la yidhaah beydkuna afar rukni buu leeyahay waxaa markaa xajarulaswadka ruknigii oo dhan iyo dee dhinacaas ma wada salaamayo ama gacanta ma saarayo waa xajarulaswadku wixii uu rasuulka ilaahay salaamay ama dhunkadaybe laakiin rukniga waxaa looga jeedaa imika alxajar alaswado waayo rukni dhexdiibuu ku sugan yahay arkaanta afartee beydku uu kuba dhisan yahay mid kaba mida ayaa xajarulaswadku kuba sugan yahay waxa uu xadiidka inoogu sugan faramala alaaan wamasha arbacan ramal waxaa la yidhaahaa waxay yidhahaan waa surcat اlmashi maca taqaarib اlkhuda socodkoo la dedejiyo iyadoo tallaabooyinka la isku dhaweynayo taas baa ramal la yidhaahaa saddexdii hore ayaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh habkaa ama kayfiyadaasuu u socday afartii dambena caadib u socday marka waxa weeye dee ramalkuna halkan inuu mashruuc yahay jidaysan yahay saddexda dawfee hore xadiidka way noogu sugan tahay laakiin kolley xajkina dawaafyuu leeyahay cumradu waa tan dawaaf leh iyada markay cumro noqoto dawaaf ay cumro uu ruuxu muctamir yahay kolley waa dawaafkaa ugu horeeya waxa uu la imanayaa ramalkii laakiin xajigii waa ka dawaafulquduum leh dawaafulifaato leh dawaafulwadaac leh saddexa dawaafna mid keliya unbuu la imanaya dawaafulwadaac horta asal ahaan ramal ma laha caadi baa loo soconaya labadan dawaafee kale ayaa bal marka la eego sida shaaficiyada iyaga qowlkooda ay halkan dee iyaga mashhuurka oo kale isagana waa mid uun xajka laba goor laguma celinayo laba dawaafu wada leeyahay ramalkii lawada lalama wada imanayeen waxay idhaahaan waa dawaafka sacyi ka dambeeyo ayaa ramal kale markay xaj noqoto cumrada dee keedu waa leeyahay wadaacna ma laha baan nidhi marka hadduu dawaafulquduum markaa uu yimi ee uu dawaafayo uu isleeyay sacyi waa ruuxii qaarinka iyo mufridkaaba waa sida ka suurtagalayna kii kale mutamatica waaba muctamiro kolley uu laba imanayaaye sacyiga markaa uu raacinayana ramalkii uu raacin haddii kalena dawaafulifaad ay u raacaysaa calaa kulli xaalin qowl kale waa jiraayo inuu markaa ugu horeeya dawaafulquduumuun leeyahay ee hadduu taa laba yimaado iyada mar dambe kuma celinayo bal markaa xagga ramalkana waxaa jirtay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee qarab iyo ujeedo gaaruu markii ugu horreysay ramal uu la yimi laba yimi oo maalintii cumratu lqadaa ay soo cumrayseen isagiiyo saxaabadu iyadoo heshiiskiina ay ku soo cumraysteen reer makana ay saddex xisho u baneeyeen beydkii oo heshiiskii uu ku yimi sanadii toddobaad ayaa waxay yidhaaheen reer maka nimanba imanaya madiine oo lagu yaqaanay xumad badan iyo xanuun niman xumadii reer yasrib ay daciifiso soconba keliya baa beydkii imanaya ilaahayna waa usoo waxyooday rasuulkii ilaahay taas markaas baa wuxuu iyaguna way ka baxeenoo dhinac bay masjidka kaba fadhiyeen waxay kaba fadhiyeen dhinacan malaa xaggan dee shimaal oo kale dhinacan xijru ismaaciil iyo buuryaro xaggaas arriin bay kaba fadhiyeen rasuulka ilaahay baa deeta wuxuu amray markaas inay saxaabadu raman la yimaadaan iyadoo intaa labada rukni yamaaniga iyo xajirwasadka u socota ay ay caadi u soconayeen laakiin intooda kale ay ramalkii laba imanayeen ramalkaa ay laba imanayeen waxay ahayd iyagaa loo muujinayay quwo oo waxa ay sheegayeen inaanay waxba ka jirin dad xoogle ay yihiin mashaad la ay yihiin oo dee iyagii baaba yidhi markay arkeen si aan loo dawaafi jirin iyagoo dawaafayo nimankii a lahaydeen waaba niman daciif oo socon karayn oo xanuun daashaday iyagaa wax kastaba ka nashaad badan waana qaradkii laga lahaa laakiin maxaa dhacday taasi xikmaa bay lahayd iyo qarab dee sabab hadday lahayd waxaabay keeni lahayd sababtii kol haddaanay jirin uu dhulkuba wada islaam noqday in la iskaba daayo laakiin xajatulwadaac waa kan rasuulka ilaahay laba yimi oo hadday waktigaa hore sababtaa lahayd marka dambana waa xusuus shukri ilahay taa loogu shukriyayo diintii inuu kor yeelay iyo xusuus hoose ataras bal wuxuu ziyaadiyey rasuulka ilahay xajar markaa uu dawaafludaac joogo min alxajar ila alxajar halkii bayn alyamaaniyeyn la socdo cibrat lqada iyada waxay ku dhamaysteen marama saddexda hore bal qeybta hore ta inoogu sugan weeye ee culimmadu yidhaahano dawaafka ramalku ku sugan yahay ayaa idibaac ama in la jeeni qaartaana ay sunno tahe laakiin waxay ku yar kala dunaanayaan haddii ramalku saddexda dawfee hore un uu yahay idibaac waa dawaafkao dhan waa toddobada dawfada ruuxu dee waa makii muctamirkaa markaa dawaafulquduum kuba yime ramlinaya ama ramalkaa laba imanaya uu jeeni qaarnaanaya walow marka uu sunno labada ragcadood tukanayo caadi u huwanayo inta ka horeysana iyaduna caadigiisibuu noqonayaa laakiin waa taa oo kolley iyaduna waa quwa buujintiiba iddibaacuna ahayd unoo taa horey laba socotay alxadiidka qaybta hore intaasaa inoogu sugan rasuulka ilaahay markuu dhamaystay baa xadiidka inoogu sugan inuu maqaamu ibraahim tegey kolley maqaamu ibraahimna waa halkan dhagaxii markuu kacbada dhisayay uu iskuba taagayo dee waktigii hore kacbada dhinaceedu ooli jirayba ee waa la yar durkiyo waa ka imaka waxoogaaba yar dhexaysa la dhex mari karo inuu halkaas gadaashiisa laguma tukado bal markaa ruuxii isagu daa'ifka ahaa labada ragcadood dee kollay say raajax yeelaan sunno weeye kuwa yidhi waa waajibna waabay jiraane waa tukanayaa waxaana meesha ugu fiican ee ugu habboon ee lagu tukadaa waa maqaamu ibraahim gadaashi hadda ay u adkaato oo cidhiidhigan dambadan daraaddeed ay u adkaato meeshii kale xaramka ka mida ama masjid ka midu kuma tukanaya bal hadduu xaramka ka ka tagaba masjidkii uu gurigiisii markaa laba tago ku tukadana way noqonaysaayo laakiin muhimku in la tukaday noqon bal waa inta hore ta inooguba sugan weeye cibaaradan dambe uu yihi fakaana abi yaqulu walaa aclamhu dakarahu ila can nabiyi salى اllahu عalيه wasalam xadiidka sidaynu soo marnay sanadkiisa waxaa warinayay jacfar الصaadiq ama jacfar ibn muxamed aabihii cali bn xusein buu kaba warinaya cali bn xusein baa jaabir kaba warinayay markaa jacfar baa leh fakana abi yaqulu manaa ina isaga dariiqii aabihiibu ku warinaya xadiidkuna waa xadiidka rasuulka ilaah xajkiisiiba aabahay wuxuu ahaa mid yidhaaha intani waa in ictiraada wuxuu odhanayay kaana yaqra'u weeye mana aha inay mursal tahay markaasuu xaggiisa kaba odhanaya waa isagoo jaabir kaba warinaya walaa aclamhu dakarahu ilaa can nabiy baa inoo faa'iideynayso mana ogi anugu inuu rasuulka ilaahay xaggiisa ka sheegayuu sanadkan ku warinaya mooye ujeeddadu wuxuu xaggiisa ka lahaa ma aha rasuulka ilaahay buu ka sheegayaa rasuulka ilaahay baa leh ay aan samayn jiray buu leeyay dee jaabir dariiqiisina uu ku warinaya arrintuna shaki maaho dee mu odhan waan u malaynayaa anigu wax kaloon ku ogey ma jirto sidaasaaban ogey buu leeyo dee taasna cilmigana shakigii waa kaba duwan yahay oo bal xadiidkan oo bayhaqiya ay wariyeen oo dariiqan ay kuba wariyeen iyada cibaaradani kumay socmayne markii dawaafkii uu sheegay uma salaa ragcatayni qara'a fiihima qul ya ayuha lkaafiruun qul huwa allahu axad sanadkiisuna waa sanad saxiixa bal taasi waa fiqrada hore waxay nooguma sugnayd wuxuu yihi markaa jaabir uma rajaca uu laabmay rasuulkii ilaahay ilaa rukni waa xajarulaswadkiibuu dib ugu laabmay faاstalamahu uu salaamay uma kharaja waa baxay min albaabi kadinkii ayuu ka baxay masjidka ila safa safa xaggeediiba uu baxay oo waxa ay tahay markii rasuulka ilaahay labadii ragcadood ee dawaafka dee waxa weeyaan laga dambaysiin jiray uu tukaday ayuu rasuulka ilaahay ku laabmay xajarul aswadkii waktiyadeedan way adag bal marka kale anad gaadhiba kalahayn oobaste adoo labadii ragcadood tukado israa kuba soo noqo wixii suurtagalun baa lalaba imanayaaye laakiin maxaa rasuulka ilaahay yeelay maalintaa hore mar kastaba oo uu soo maro waa salaamayey bal de hadday suurtagal tahay dhunkashana rukniga way raacday ama xajarul asad oo iyadna xadiidkeedu waa inoo sugan yahay waxaa kaloo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inooga sugan ee isagoo marka aanu gaari karahayn markasuu soo maraba wax gacantiisa ku sugnaa ku ishaarayey iyada bal markaa hadduu ruuxu afkii laba gaadhuu dhunkado waa shay mashruuca hadduu gacantiisa saaro oo uu gacantan kuba salaamo gacanta uu dhunkado iyadna waa wax jidaysan hadduu shay kaloo gacantiisa ku sugan se mexjankii adigu intuu saaro uu kaa dhunkado way jidaysan tahay laakiin markay ishaaro unu noqotay gacanta inuu kuba ishaarayo wax kuba sugan sida dee dadka maanta haaliban waxa uu ruuxu karayaba ay tahay iyada markaa lama dhunkanayo gacantii dee may jirtee ishaaradaas baa lagu kaaftoomaya waana waxyaalihii dee riwaayaadka kala duwan inooguba yimi haddaba rasuulka ilaahay markii dambe intuu ku noqday ayuu salaamay markaa dabadeed buu safo u baxo hadday suurtagal tahay de waa sax waa lala iman laakiin marka sida waktigeedan dadka faraha badan iyo zaxmada badan xataa marka kale baanay siday kugu suurto gasha ay adagtay inaad gacanba la gaadho iyado dee markaa sacyigiisi uu iskala bilaabanaya rasuulka ilaahay wuxuu ka baxay kadinka ila safa falama dana min asafa markuu safo usoo dhawaado uu qara aqriyey ina aلصafا wاlmarwata min shacaa'ir الlah aayadda qur'aanka ah ayuu aqriyey oo safa iyo marwa waxay kaba mid yihiin shacaa'irta ilahay macaalimtii diinta mutacabadaadkii dee xajkii mawaadicdiisii amaakintiisii nusuga lagu gudanayay kaba mid yihiin taas aayaddaas buu aqriyey markaasaa wuxuu yidhi abda-u waan bilaabayaa bimaa bada'a allahu bihi wixii ilaahay ku bilaabay oo xagga camalkaygan sacyigaygan waxaan ku horraysiin aan kuba bilaabi ilaahay wixii uu kuba bilaabo dee aayadda markaynu eegno xagga dikriga ina safaa safaa dikri ahaan u horreysay safaa ilaahay horreysiiyey marwana uu dambaysiiyey marka rasuulka ilaahay wuxuu yihi waxaan bilaabayaa oon xaggii sacyigii ku bilaabaya dee makaankan ama mawdican ilaahay dikrigiisa horreysiyu kuba bilaabo waa asafa riwaayada muslimtan weeye riwaayada nasaa-i riwaayadiisu waxaabay ahayd siiqo amar oo ibda-uu bima bada'a allahu bihi waxaa ku bilowdaan wixii ilaahay kuba bilaabay taas markaa maxay tahay dee sacyu kolley baadna waa inoogu dambeeyaayoo dee arkaantii xajka ayuu kaba mid yahay cumraduna arkaanteediibuu kaba mid yahay horena waynu usoo maray oo dawaaf dabadii baa lala yimaadaa dee si rasuulka ilaahay ee yihi lita'khuduu canii manaasikakum uu yeelay oo markuu dawaafka la yimaado dabadeedunbuu laba imanayay taasoo horeynu iyada masaladaa si gaara usoo maray marka halkanta inoogu sugana maxay tahay safo iyo safo iyo marwo sacyigan dhexdooda la samaynayo waxa ay tahay in laga bilaabo safo in laga bilaabo taas lagama bilaabo ayadda haddaan eegno ina safa walmarwa wowdan ayay isugu cadfan tahay wowduna dee luqada markaan eegno naxwo iyo waxay dhahaan waa limuطlaq اljamc waxay faa'idaysaan labadani de inay wada socdaane tartiib tan sumo iyo fa'da iyo kaba timaada oo inay kala horeeyaan ma keento taasi haba jirto luqo ahaan haba jirto taasi laakiin maxaa jirta xagga marka la eego ictiba sharciga marka la eego dikrigiisa iyo taas sheegitaankan iyo siday u kala horeeyaan kolley ictibaar bay leedahay oo imaka walow aan leenahay luqadii waa limuطlaq اljamci haddana bilowgan wax lagu bilowday ee la horreysiiyey sharcigu ictibaar buu yeelanayaa sidaas baa rasuulka ilaahayna waaba kan ina amray isaguna saa yidhi in laguma bilowdo bal markaa safo markaa taasi waxay keenaysaa hadduu ruuxu marwo ku bilaabo shawdkaasi inaanu tirsanaanahayn markuu safo ka bilaabo ayuun baabu u tirsanaanaya fabada'a bisafa rasuulka ilaahay safa ayuu kuba bilaabay uma rajaca waa laabmay mefaraqiya caleyhi baan ujeeda dushuu uga baxay oo safa iyadu markaas iyadna buur darafteed bay ahayd marwina buur darafteed bay ahayd dhagxaan markaa uu fuulay oo saro u baxay rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh faraqiya calayhi ay calى safa xataa ra'aa ilaa uu arkay albeyta kacbadii ilaa uu kaba arkay fastaqbala alqiblata qibladii buu u jeestay waa kacbadii fawaxad allahi ilaahay buu waxiday waabay noo dambaysaa dee siiqadii tawxiidkaasee uu rasuulka ilaahay laba yimi wakabarahu waa weyneeyo takbiirna waa laba yimi wa qaala wuxuu yidhi laa ilaaha ila اllahu waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calى kuli shayin qadiir laa ilaaha ila اllahu waxdah anjaza wacdahu wanasara cabdah wahazama alaxzaaba waxdah manaa dikrigaas ayuu laba yimi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo xaggii qiblada u jeeda safo korkeediina kuba sugan taasi uma dacaa wuu ducaystay bayna daalika intaa dhexdeed oo ujeeddadu dikrigan wuu ku celceliyey siday noo dambaysa saddex goor buu kuba celiyey dikriganna ama tawxiid taaliishan iyo dee bal dikrigan iyo ammaantan imaka halkan inooguba suganna markaa uu ku celcelinaya inta u dhaxaysa ayuu rasuulka ilaahay ducaysanaya ducadii gaarkahayd laynooma soo naqlin oo halkan xadiidka inooguma sugna laakiin rasuulka ilaahay dikrigeedna waa la yimid saddex goorna waa ku celiyey dee waan u ducaystay oo marka uu dikriga la yimaado dabadeed buu ducaysanaya haddana dikriguu ku noqonayo waa ducaysanayay dikrigii buu laba imanayo markaa uu ducaysanayo taas baa uu rasuulka ilaahay yeelay uma nazala ila almarwa markuu intaa dhamaystuu marwo u dhaadhacay bal iyada qidcadan imika halkan intan iyada ino bal xadiidkan aan aqrino kolba dee xadiidkan kolley waa xadiid muhimana in iyadoo ino waxyaala aynoo horeeyey waxyaala inoo dambeeyaa jiraan oo istadaakulayaan ama ay isgelayaan laakiin xaggan wada socodka iyo siyaaqa iyo xajkii rasuulka ilaahoo dee bilowgii ilaa dhammaadka inoogu sugan tahay saa iyada xadiidkan mooyaane meel kale kuma arkayno laakiin qaybo xadiidka ka mida oo inoo dambeeya iyo waxyaalo inoo horeeyey intuba way jiraanba bal markaa xadiidka ta iyada inoogu sugan horta bilowgii waa ta aan soo sheegnay oo iyada lagu bilaabaya safa lagu bilaabaya dee rasuulka ilahi baa salawaat ullahi wasalaamu aleyh dee sidan ficilkiisiina ay ahayd qowlkiisinaba ay ahaydba waxaa kaloo xadiidka inooguma sugan inuu rasuulka ilaahay safo u baxay xagga bal safo oo loo baxo waxa weya shaygan rukniga ah ama xaajka dee arkaantiisi iyo furuuddiisii kaa midi waa in sacyi lagu dhameeyo safiya marwo inta udhaxaysa marka in badan ahlcilmiga ka midi dulbaxan dusha loo baxayo kol haddii masaafadii lawada dhamaysto waxay kaba dhigaan sunno ayay kaba dhigaan imakana kolley waaba dadka dee aad bay u sahlan tahay oo walow dhagxaanti wixii dee dhulkii laba sibidheeyo la hagaajiyey haddana intii masca ahaydna waa dhul hoose labadoodna way ka sarreeyaan oo dadku qaaliban way u baxaan una wax ishkaali iyada maba jirto zaxmadna halkan ruuxii inuu dhexey markaa waxba kama mancinayso zaxmadan badanee jirta taas kama mancinayso bal waxa weeye ta iyada inoogu sugan bixitaanka loo baxayo dushi bixitaanka loo baxayana waxaa ka dhalanaya masaafadii la doonaya in la sacyo inaan waxba lagaba tegin arrinta kale inooguma suganna istiqbaalkan kacbadii bal dee imaka kolley dhis iyo waxyaalo way jiraan wakti ruuxuu arki karaana way jirtaa kolkol aanay u muuqanin kacbadii laakiin xaggeedii buu ujeedsan cidhiidhiguna waa badan yaho kolkol baanu in badan taagnaan karin hadday dadku fara badan yihiin be bal muhimku istiqbaalkii kacbaduna way inooguma sugan tahay iyo dikrigan oo lalaba yimaado dikriga dhexdiisa oo la ducayso oo lagu celceliyo walow dadku markan ay isku xidhan yihiin ee dadkuna ay badan yihiin oo kale kolkol ciddan wadaa markiiba ay dhaqaajinayso aan intan laga gaadsiin karahayn dee ruuxii dee isagu in gaara oo iswada socoto ama ruux gooni u socday mooye dadkan dad kale ay dee iyagu ay hor socdaan in dhulkii garanayne bal markaa markiiba la dhaqaajinayo ama aan lamakansiinayne bal muhimku waa tan rasuulka ilaahay sidii uba xajay isaguna uu yihi litaakuduu canii manaasikakum arrinkana waa waxyaalo inoo mashruuca xataa iyaynaan wajib dee aynaan odhan waa waajibba bal waxa weeyaan taasi waa shaygaa lainoo jideeyey macnaha malaa dikriguna waa muuqdaayo laa ilaha illa anjaza wacdahu macnaha wuxuu ilaahay taam yeelay oofiyey wuxuu ku ballan qaado ilahay wuxuu ku ballan qaaday diintan inuu ka dhigayo midtaa gaalibka ah oo liyudhirahu calى diini kulih walow kariha اlmushrikuun ilaahayna subxaana watacaala taas waaba ka daar kufribay waktiyadaa wakti in yar ka horeeyey ahayd dhulkiiba dadkii oo dhami waa wada islaameen daar islaam bay noqotay meelihii kalena islaamkii waa gaadhay ilaahay wacdigiisii iyo wixii ku ballan qaaday waa taam yeelay wanasara cabdahu addoonkiisiina waa u nusreeyey wahazama axzaaba nimankii isa soo urursaday axzaabtaana waa jebiyey waxdo iyadoona wax sababa dadku ku lahayn ilaahay dabayl iyo ciidamo aan la arkayn buu usoo diray iyadoonay dadku wax midna madkal ay ku lahaayeen xaggii haziimadoodu aanay jirinaba u jebiyey uma dacaa bayna dalika qaala mila hada ثalaaثa maraat wuxuu yihi markaa صaxaabiyo xadiidka inoo warinayey rasuulkii ilaahay hadalkaas dikrigaa wuxuu yihi saddex goor isagoo ducana udhaxaysiinaya uma nazla ilى اmarwati markii intaa yihi buu u dhaadhacay xaggii marwo xatىa ida nصabat kadamaahu fii badni اlwaadi saca xatىa ida nصabat macnaha in xadarat de de saba yasubu fansaba imaka biyahoo kale haddaad tidhaha sababtu lmaa fansaba waa inficaalkii un ama mudaawacadii ficilkaa hore biyihii baa shubayoo markaasay shubmeen iyagi iyagina way dareereen imaka halkan laakiin insibaabka alinxidaar bisuhuula wey u dhaadhacayo de si degan buu ugu dhaadhacay ina meeshii waa dhul meelna waa doox bay ahayd biyo ay mareen meelna waa labadii dhinac ee dee be ahayd dhulka kale ee iyadoo aan dooxa ahayn marka uu buurtan kasoo dhaadhacayay ilaa uu halkaa badnal masiil ka soo gaadhayo dee meel iskaa wuxuu socday halkan aan goodnayn oon dooxii ahayn dooxiibuu ku dhaadhacay dabadeedna markuu ka baxayna daraftii kale bal ayuu u baxayo xagga marwa ay kala xigteen dooxa ahayn marka macnuhuna waa idan sabata ay inaxadarat markay dhaadhacday qadamaahu labadiisii qadam fii badni lwaadi waadiga dhexdiisa ay ku dhaadhacday ayuu sacaa rasuulkii ilaahay ordayba sacyi xoog leh ayuu laba yimi halkani nusfooyinka muslim intooda badan ama caamadeeda lafdigan saca ayaa ka maqnayd taas baa deeto dee hadalkiiba uu noqday hadal aan dhammayn oo kale waa nusfooyinka muslim ee inagii waa tanoo nusqadeennan lainoo soo madbuceeyo ay kuba sugan tahay waa dee nusfooyinkii asalka ahaa ee kitaabkaba dee asalkaba uu ahaa ee kala dunaay culimadii kala duwaneedna ay dabdiyeen ayaa inteeda badan aanay kuba sugnayn lafdigan saca bal isagu qaadiciya jamiica nusakh wuxuu kaba dhigaa taas oo kale oo laftadan dee meel kale deeto dee waana laf laga maarmaan xadiisku ah laakiin sida imaam nawowi raximah llahu tacaala yidhaaho oo dee muwada iyana kuba sugan xadiiskii waxa weeye lafdigan saca nusqooyinka qaarkood way dhacday dee inagana imaka ishkaal ma jiro iyaga qolooyinka nusadu ama nusqooyinkooda hore ay kaba dhacday ayaa agtooda lafdigan taqdiirkiisa iyo macnii dee ishkaalku jira inaga lafdigu waa inoo yaalaan bal waxaan leeyahay laakiin waa nusqooyinkii muslim barhkood wax dhacay oo inta badan ee de qaadiciyaad iyo amtaashi nusqooyinkaa weliba ay sheekhadoodii intay ka soo naqliyeen ay soo dabdiyeen ay inoo soo naqliyeen ayaa lafdigu kaba maqnaa macnuhu markaa waa maxay markii rasuulkii ilaahay uu dooxii ku dhaadhacay meeshii dooxa ahayd ee biyomareenkayd uu kuba dhaadhacay markii hore caadib uu soo socday intii uu safo ka soo dhaadhacay ila halkaa soo gaadhayo caadib uu socday markuu halkaas soo gaadhay ayuu rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu calayh sacyi xoog leh ayuu laba yimi waaba orday halkaas weeye kolley imaka dhulkii waa siman yahay oo dee labada safo iyo marwo oo ka yar taagan intooda kale marka loo taas mooyaane intii kale waa meel simanune si calaamaad baa jirta ee muuqdo oo kolley talegan ama leyrhkan oo kaloo akbara ayaa jirta xataa dee waktiyi horeba meelkan akbarkii ma aha imaka wax imaka yimi waktiyi horeba calaamad way jirta waktiya imaka qurun malaa hortood kutubtaa hore dee waaban kuba arkaynaa mil akbar iyo markay intan calaamo ugaba dhigayeen mar dee dooxi iyo waxyaalaha malaa la iskuba simay wakti horeba bal imanka calaamaa jirta la garto oo ama dee triigkuu muuqanaya iftiinkaas akbarka oo dee markaa tilmaamaysa intii halku sacyigu kaga bilaabmayey iyo halku ku dhammaanayay ramalkii hore waxaynu soo maray oo isagu ka yar fugaana taa waxaan idhi waa socodkoo la dedejiyo un iyadoo tallaabada la isku dhawanyay tani waaba dee orod intaa ka badan laakiin tay ku kala duwan yihiin tan toddobadan shawdba waa la saciyayaa intaa masca ahayd waana intii haajar doox waa jiraye markii ilmaheedu kaba qarsoomay ay oroday weeye bal taas iyada toddobadee maaha saddexda horun ama dawaafka waxaynu kuba soo maray saddexda horun baa bal marka uu ramal leeyahay ramale taas baynu kuba soo maray kolleyna in arrinku de shawdkan ama socodkan iyo sacyigu waajib haba noqdo arkaantii xajka ha kaba mid noqdo shacairtii ilaahay ha kaba mid noqdee intan udhaxaysa dee marwe iyo qeyb kaba mida une la sacayayo xoog looba de markaa sacyi xoogle lalaba imanayo sacyiga naftiisu waa mustaxab kolley dumarkiina waxa weeye iyaga arrintoodu satri bay ahayd oo qaaliban ahlucilmigu waxay idhaahaanba iyaga waa raggii unbaa tan laba imanaya ayay yidhaahaane bal waxaan leenahay sunno un weeye ruux hadduu kaba tago in badan ahlucilmiga fadiiladii unbaa kaba tagtay wax halkan sacyigiisii dee intuu dhinmo la idhaa dhiig iyo waxyaala ku kab maba jirto malaa qowl imaam malik baa taa jira hadduu kaba tago guud ahaanba mala qowl saasaa jireen xataa idaa sacidata markii labadiisii qadam ay u baxeen dushiiyo dooxii ay ka baxeen way ayuu mashaa rasuulka ilaahay si caadiya u socday xataa ata lmarwata ilaa uu marwo ka soo gaadhayay fafacala wuxuu falay cala lmarwati marwo korkeeda kamaa facala cala safa safa si uu sameeyo ujeedadeen wixii aynu soo marnay safa hadday tahay fuulitaankii laba fuulayay dushii loola baxay iyo hadday tahay dikrigii ducadii udhaxaysay umuuraha istiqbaalkii kacbada dee saasay keenayso intaasaynu kuma wada soo marnay intii aynu kuma soo marnay uu safo korkeeda sameeyey ayuu halkana ku sameeyey marka iyada waa taa aynu soo marnay oo dikrigii iyo ducadii iyo aruqi iyo fuulitaanki iyo wixii sunay noqonayaan sia ay halkaas safo markii la joogayba ay ahayd markaa soo gaadhkaa safo lasoo marwo lasoo gaadhayna mar buu noqon markaa marwo laga tagayo safo la gaadhaana mar kaluu noqonaya oo mar kaluu noqonayayo de markaasa waxay noqonaysaa afar goorna xaggii safa laga soo bilaabi saddex goorna xaggan marwa laga bilaabayaayo adigu dahaabkuna waa mar tegid laabankaasna safo lagu laamayaana mar labaad buu noqon wuxuu yihi saxaabigii jaliilka jaabir ibn cabdillaahi xataa ida kana akhiru dawaafihi calى اlmarwati faqaala kale kanadan taan baan ka dhigaynaa waxba uma baahno markaa inaan khabar iyo u doondoono oo xataa idaa kaana markii u xasilay la helay ay wujida waxasala aakhiru dawaafihi dawaafkiisa kii ugu dambeeyey cala lmarwati marwo korkeed oo markii daynay waa taa nidhi safo marka laga soo bilaabo mar baa laga tirinayaa marwo markan laga noqdo ee safo lagu sii socdana waa mar kale wuxuu markaa ku dhammaanaya haddii safo laga soo markii hore uu ka bilaabmay sacyigani marwuu ku dhammaanaya markii toddobaad uu ku buuxsamaya markii rasuulka ilaahay sacyigii dhameeyey marwo korkeeda uu joogo ayuu faqaala yidhi low أnii اstaqbaltu min amrii ma stadbartu lam asuq اlhadya wajacaltuha cumrata low anii anigu ay low sababta hadday sugnaato bacna ay dhici lahayd weeye anii anigu istaqbaltu inaan qaabilayo min amrii arrinkayga xaggii ma stadbartu wixii aanu daba jeediyey isoo dhaafay oo macnaha hadduu ii muuqdo markii aan gudagelayey ixraamkeed ixraamanayo weeye uu ii daahiru ii muuqdo waxaan imika ii muuqday oo waxaan uu imika qaabilayaana waa wixii aanu samayn waxaan dee istidbaarkuna waa wixii hore usoo sameeyo horeynu cibaaradan usoo aragno dee kitaabkaynu kuma soo marray intaana xaj kuma jirnay haddii uu maanta ii muuqdo ii daahiro wixii dee bal matala meye hadduu ii muuqdo waktigii aan ixraamanayey arrinkan ii muuqdo dee waxa u muuqday waa in dee bal dadkii waa kanoo amraya inay taxalulaan iyagiina way ku cuslaatay rasuulkii ilaahay oo muxrima inay iyaga xalaal noqdaan way kuma cuslaatay haddaba in dee arrinkana kolley aad iyo aad baa looguma baahnaayo waa si iyagii loogu adkeeyo oo ay u bartaanba in la cumraysan karo waktigan horta bilahan xajka in xaj iyo cumro la israacin karo bal umuurahan iyadaynu soo marray cumro inaanay aqoonay afshar alfujuur bilaha xajka kuma tirin jireen haddaba maanta hadduu wax ii muuqda yahay oon arkayo maye maalinta hore aan arkayo waxa imika ii muuqda aan arkayo lama suqi lhadyi hadiga maan soo kaxeeyeen oo markaa hore waan soo ixraaman lahaa un cumraha soo ixraamtay ama xaj baa soo ixraamto xaj iyo cumraha soo wada ixraamto lakiin hadigii maan soo kaxeeyeen wajacaltuhaa xajadaydaasna waxaan ka dhigi lahaa cumratan oo san iyagaba amray kii xaj soo xidhay ama xaj iyo cumro soo xidhay in hadyi wadin inay fasakhaan xajkoodiibu amray inay gooyaan ay cumro u bedelaan oo camalkan cumraday laga yimaadeen saa ay ku taxalulaan ay timi gaabsadaan buu amray iyagiina waa kuwan saynu soo maray ka joogsaday markii hore ay kuma adkaatay rasuulka ilaahay yihi ayulxil waa maxay taxalulka aad dee nafaraysaa imika muxuu yahay haddaba wuxuu leeyay s idinkaaban sidaad aadida amrayaan la iman lahaayo cumran kaba dhigan lahaa lakiin hadyigan uu wato ayaa u diidaya dee walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxila markaa kaasaa u diidayay inuu taxalulo isagu faman kaana minkum wuxuu rasuulka ilaahi ruuxii idinka idinka mid ah ee laysa macahu hadyun aan hadyi maciisayn faman ruuxii kaana ahaaday minkum xaalu idinka idinka midiyey laysa macahu hadyun ku aan hadyi maciisa ahayn falyaxila ha taxalulo walyajcalha kolle dee suu ku taxalulaya baaba tan ah walyajcalhaa xajadiisii uu soo niyooday ha ka dhigo cumratan cumraha u bedelo ha fasakha niyadiisii cumraha ka dhigto dabadeedna sida ha ku taxalulo dawaafkan iyo sacyigiina waa ka dhameeyey timi gaabsada imaka faqaama suraaqat bna malik ibna jucshumin saxaabigaas baa kacay oo halkaa asfal almarwa joogay markaas faqaala wuxuu yihi yaa rasuul اllahi rasuulki ilaahay ow alicaamina hada am liabadin fashabaka rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm asaabicahu waaxidaة fi اlأkra waqaala daklat اlcumraة fi اlxaji maratayn laa bal liabadin abadin habeen dhaweyda amaayno intaynaan xadiidka bilaabin waan soo maray oo baabkii kan ka horreeyun baan ku soo maray suraaqa su-aashiisan iyo rasuulka ilaahi jawaabtii welibana habeenkaa waxaan lahayn waxyaalo iyo axaadiis baa inoo dambaysa walow aan maqsuudkii iyo debal aan sheegnay keene bal markaa aan dib ugu soo laabmi doono si aan bal umuura u yar wada eegno axaadiistaasna aan u jamcino welina axaadiistaasi way dambaysaa bal matalan marka halkan su-aashan iyo bal lafdiga unban horena waan usoo laqbaynaa aan laqbaynayna macnahana waan sheegaynaa bal waxay noo dambeeyana waan shee raacin doonaayo wuxuu yihi markaa saxaabigaas suraaqat ibnu malik ibnu jucshum ninka aan garanayna maalintii hijrada ninkii israageela badan qaadaan alicaamina ma sanada yadan haadaa kan ah ayuunbaa arrintan aada nafarayso ee in maka aadna ilzaamiseed nafaraysaa noo sugnaato sanadan unbaa arrinkan lalaba imanaya am liabadin mise waa wax weligeedba noo jidaysan oo aan la iman karno wakti kastaba iyo wixii sanadaha dambena aan laba imanayno taas buu ku yidhi bal jawaabta way noo dambaysaaye habeenka horena waan soo maraye kollay su-aashan uu saxaabigani weydiiyey bacd alculamaa de waa nad yar daahirkeedu waa wax culimaduna kolley waxyaalo kale iyagoo laba aqriyaya ama laba eegayo taawiilaad ay leeyihiinna waa jirta horena waan usoo maray taas bacd alculamaa waxay leeyihiinba imaka waktigan oo dee fasakh buu amray rasuulka ilaahay xajkoodii ay fasakhaan oy cumro u bedelaan ay saa ku taxalulaan oo xaj soo niyooday ama xaj iyo cumro soo wada niyooday dee kii cumray uu soo niyoodayna wuu taxalulayaa kolley ruuxa caynkaasa iyadoo ilaahay yihi waatimu lxaja waalcumrata lilah uu yihi haddana rasuulka ilaahay uu amray inay fasakhaan kol haddaani hani wadin oo ay cumro u bedelaan bal taas baabay su-aashu tahay oo waa faskigi iyo xajka la fasakhaye cumro loo bedelaye marka macnu muxuu noqon fasakhan aanu imika xajka iyagii fasakhayno eanu cumro u bedelaynaa alicaamina haadaa masanada yadanunba oo waxaan dee uu jidaysan yahay ee xajkii ay suurtagaltay in la fasakho dee bal rasuulka ilaah uu ilzaamiyey iyaga markaas ee ay xajkii la fasakhaye cumro ruux xaj soo niyoodoon marka hore cumro ku talagelin ama xaj iyo cumro dee kol haddaanu hadi wadin uu u bedelayo cumro taasi masanada iyadan un bay khaas ku tahay oo hadhow maya niyadaadii unbaad wadanaysaa am liabadin mise waa wax weligeed ama dahriga oo dhan ba noo banaanoo ee ruuxii isaguo xaj kuga yimid ama xaj iyo cumro aan hadi wadin waxaa u suurtagala u banaan inuu iska fasakho xajkiisii u cumro iskaga fasakhda isagoo markii hore soo niyoodoon kuma soo talagelin bal taasi waa su-aal mantala aan leenahay waana daahirka xadiidka waayo rasuulka ilaahay ee hadalkiisan uu yihi faman kaana minkum laysa macahu hadyun falyaxila wala yajcalha cumratan ayaa su-aashan keenay bal taas weeye kallayna mucdam ahlicilmi taa kumay tegin waxay ugu tegi waayeen caamata ahlilcilmi ama mucdam ahlicilmi waa iyagoo qabay fasakhu sanadaa inuu khaas ama qaba fasakhu inuu sanadaa khaas ku ahaa laakiin xajkii aan la fasakhaynun cumro loo bedelayn ama xaj iyo cumro hadiiba ruuxu yaanu wadin be laakiin wax rasuulka ilaahay saxaabadiisii masanada un gaar u aha ay tahay laakiin daahiriyada qowlkoodii weeye tan culimadana walow ay yar yihiin ibnu cabaas oo kale isagu laazim baabu kaba dhigayey waana ti aan habeenkii dhaweyd soo sheegnay dee ibnu xasmina waa qowlkiisa bal isna waajib buu kaba dhigaya ibnulqayimna walow sheekiisa qowlkiisa uu ka duwanya sheekhiisu dee istixbaab uu kaba dhigayo isaguna laazim buu kaba dhigayey bal markaa waanay jirtaayo daahiriyada oo keliyaan oo dhan e xagga wusuubka iyo laazim inay tahay baa daahiriya aimada aan tiriyey saxaabigaas iyo labada imaam ee kale qowlkooda u noqon laakiin xagga inay banaan tahay fasl sanada aanu ku koobnayna de qowlka xanaabiladaba weeye laakiin intooda badan iyagoo xataa kumay dhigena kitaabkaan sugayna iyada taas fasligu ma banaanya mise ma banaana waayo axaadiis baa inoo damaysay abudar iyo uu loo leeyahay kitaabkay kuma sugan tahay annagayba arrintaasi mutcada noocaasi annagay noo khaasahaydayna lama lihidin isagoo le ayaa kitaabka inooguba iman doontaa insha allahu tacaala bal taas waa mid qowl labaad ama taawiil labaad dee waxaan leenahay dawaaf culimada kamida markaa taa yeelanaysa nawowi oo kalena raximah llahu tacaala walow hadalkiisa uu horeeyey wuxuu ka dhigaa qowl daciifa inuu ya taa in laguma fasiro walow xaafid bn xajariya uu igamay qowlka insaa la idhaaha maahe de waaba daahirkii xadiidka si uu yahay qowlka labaad alicaamina hada waa cumradan aan cumraysanayno bilaha xajka ina waa taasoo jaahiliyadu may aqoon afjalfutuur baan ku tir inaan cumraysano bilahan xajka aan cumraysano waa mutatamatuci oo kale hadhowna dib uu ruuxu isagaba xajo ina hadhow minay makay ka xajayaane ma licaamina haadaa ma sanada yadan bay noo sugnaatay am liabadin mise abad boode waa kaa rasuulka ilaahay bal liabadin buu odhan doonaa iyada taa markaa haddii la idhaah waxay leeyihin ba de waa xagga fasku sanadaas ku koobnaayo laakiin dee shayga ah inay dee bidii xajka la cumraysan karo tamatucina de waa ti aynu soo marnay qaybihii loo xajayay inuu kaga mid yahay bal labadaasi waa labada qawle ka horena waa ka daahirka xadiiska kana waatay qolooyin kuma fasiraan walow daahirkii uu kaa yahay waayo dee su-aasha wixii keenay iyo sababtiisii ahayd baa taale ee ta'wiilaadka laba midhkood halkan ay kuga awiileen oo yar fog baa jirta bal labadaasaan ku gaabsaday rasuulka ilaahay markaa uu jawaabo fashabaka rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm saabica rasuulka ilahi baa farihiisii buu isdhexgeliyey waaxidata mid buu fi اkra tii kale sidaa u dhexgeliyey waqaala wuxuu uhi daklat اlcumratu cumradii way dhex gashay fi اlxaji xajki oo xajkii bay dhex gashay oo de haddaan idhaahno bal ama siay jamaahiirtu ay leeyihiin dee bilihii xajkaa la cumraysanaya in iyagu qabla lislaami aqoon oo waktiyadan waa tan laba gudanayo saasay u dhex gashay ama se xaggii qiraankii acmaasheedii iyo camalkeedii wuxuu dhex galay xajkiibuu dhex galay oo camal keliyaa lagu wada kaaftoomaya waa qiraankii rasuulka ilaahba qiraankaas waa oo acmaashii iyadoo cumradu waxay dhex gashay xajkii camal keliyaa lagu wada gudanaya iyadoon kaba socnayn bay xajkii la raacinaya taas waa ayay gashay iyo bal matalan tan cumradan oo ah in la bedelo oo xajkii dee aad hadyi aanad wadin aad u bedesho cumro xajkii way kuma jirtaayo wax daa'ima bal taasi waa intuba waa tawjiihaad ka dhalanaya un laftiga hore su-aasha hore maxaan kaba dhigaynaa maratayni laba goor buu yidhi markaasaa muxuu yihi laa may arinku sanadan oo keliya un maahee bal liabadin abadin abadka dambe waa takraarun iyo adkayd haddii lasu idaafeeyana barhkoodoo liabadi abadin la yidhaahana barhkood dee meesha laba yimaado ama dabdiyo oo bay waxay u sugnaatay abada dahri weeyo macnaha ujeedadu wax sanadan ku kooban maaha waa wax had iyo goor mashruuca waa waxaa jidaysan ee dahrigoo dhan iyo dee intaa laba xajayaba camal banaan weeye bal markaa kallay qaybta inoo dambaysaa waxa weeyaan waa ta aan leenahay jamaahiir اculamaa fasl اxaj ilى اlcumra waxay ka dhigeen inuu sanadaa khaas ku ahaa asxaabtii rasuulka qarab gaar iyo xikmo gaarana lagaba lahaa laakiin marka dambe aan laba fasiki karahayn waxtaa qowlkaas u daliilna waa inoo dambeeya axaadiis kalena waa taan hayno khaasatan dee kan iyo kuwa horaynu soo maray waa bal markaa masalada inoo dambaysa waa yar tarjiix ahaan un iyo bal markaa inaan ogaano un dee ciddii lahayd meye xajkii waa la fasiki karaa cumraa loo fasiki karaa kol haddaanad hadyi wadin bal ama waa waajiba laba idhaaho taa cidda tir ay koobantahay daahiriyada markan kaba soo reebno ama waaba shay jaa-is de bal mustaxab ah laakiin ruuxii lama laaziminayo de waxaynu soo maray in ifraadkii iyo qiraankii iyo tamatucii biijmaac lmuslimiin ay u banaantao si kastoo xajkii lagu guta axaadiisteedna wayn soo marray ay banaantahay saa daraaddeed laazim maaha wax waajiba maaha ibnu lqayim iyo ibnu cabaas si ha kuma tageen ibnu xasmi iyo laakiin shay mustaxaba weeye ruuxii aan hadyi wadin bal taasba waana tan dee axaadiis ay inoo keenayse bal waxay dee jawaabtoodu tahay ama mustanadka jamaahiir unbaa inoo dambeeya meel kalena inoogaba imanaye laakiin xadiidkii maka waa kaa rasuulka ilaahi waa laazimiyey wixii aan hadyi wadin wixii hadyi wadaysoodii bay ku baaqi noqdeen si rasuulka ilahi iyo dadkii laba midka aha wuxuu hi jaabir waqadima caliyun cali ayaa yimi min alyamani yaman buu kaba yimi bibudni nabiyi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay dee geeliisii hadyiga ahaa ee xaggaa kaba keenay oo iyada waa ti aynu kolley hore usoo yar aragnay wax kuba sugan inta budnigiiya baan inooguba sugnayn rasuulka ilaahay geel badan oo saddex iyo lixdan gaadhay buu madiine kala yimi arina dee waa tamaam almia waa ilaa toddobiyo soddon neef buu waday markaas sidaa muuqatee rasuulka ilaahay ma ahayn geela nasicaayadii iyo zake iyo waxyaalaha may ahayn waa geel rasuulka ilaahay usoo iibiyey buu ahaa in laftiga badanana saynu soo maray dee neefkii geela awr iyo halba uu kuba dhaca neefka lo-daana waa ku dhici karaa waa laguba idlaaqaa waxa badan ay idhaahaan waxa loo yidhina waa bukhaamadan iyo weynidan iyo cidankan iyo waxaasay badano uba yidhaaheen bal geel badan oo dhowr iyo soddon gaadhay oo boqolkii buuxinaya ayuu isaguna xaggii yamaneed kalaba yimi fawajada wuxuu helay la soo kulmay faadimata faadima radia allahu canha oo dee madiinay ka timi iyadu oo niman xalla dadkii taxallulay ah kaba mida macnaa faadima xoolamay wadan hadyi may wadan markii rasuulka ilaahay dadkii amri wixii aan hadyi wadin inay taxallulaan bay taxallushay walabisa wuxuu helay faadimo oo dadkii adigu taxallulay kaba mid ahaa walabisat waxaanay xidhatay faadimo iyadoo xidhatay buu arkay la kulmay uu yimi siyaaban dhar صديقا معنى midab ama sirdi leh wax dee lagu rijeeyey ama sirdi loogaba yeelay waqti xalaf indha fuulatayna bal in xagga taxalulka rasuulka ilaahay baa amray indha kushina dee waaba imaka ruux xalaalaba weeye xagga dharka hore inuu soo maray dumarka niqaabka iyo gufaazeenka ayaa loo diidaya ama burqacii wixii dee qadarkii wejiga laguma fasilay waxaa kaloo loo diidayaa saynu soo maray wixii warsi ama zacfaraan taabtay ee wixii kale dhar ah midab kasta haba lahaadee shay iyagu markay muxrimka yihiin uba badnaan buu ahaa ka xadiidka maxaan kuma fasiraynaa sadiiqan kan dee inay alwaantii looma diidahayn sirqi kastuu lahaadana iyadii way uga banaanayde laakiin waa sirqi aan dumarka u banaanayn oo waa kaa ama warsi ama zacfaraan wixii ugaba yimi taasaan kuma fasiraynaa waayo haddii kale dee iyada wixii kale xadiis dee axmed iyo abu da-uud iyo ay wariyeen ayaaba wuxuu ahaa haweeneydu inaanay dee qufaas iyo niqaab bay iska daynaysaa iyo wixii warsi iyo zacfaraan taabtay waltalbas bacda dalika maa axabak min alalwaan ha xidhato intaa wixii ka dambeeya wixii ay doonto ee midaba ah khazi ha noqdo waa nooc xariirtii kaba mid aha xullidii xataa hadday dahabikeediiyo waxeedii xidhato bal umuuraha ujeedadu looma diidayo waa xadiiska xadiidka صaxiixa waxa loo diidaya ma jirte laakiin waa wixii warsi iyo zacfaraan taabtay markaa sirqigan baa noocaa dee loo diidayo ayuun baan kuma fasirayna in haddii kale looma diideen oo laguma inkireen baan leeya o kumuu qoonsadeen walabisa siyaaba sadiiqa waqta xalaf faankara dalika calayha waa zawjkeedii arrinkii buu arkay dee inaan xajkina weli ma gaadhin de isaguna waxaa rasuulka ilaahay dadka inuu laazimiyey tan buu ogeyn oo yaman buu kaba yimi waktiganna si ay caadadii carbeed ahaydna waktigan lama cumraysan jirinna dadka waktigaa yimaada exraamkooday ku jiri jireen ilaa ay xajki gudanayaan markaasuu tii ku qoonsaday oo dee ruuxuna wax tafsiira ama waxaan qoonsayn hadduu zawjadiisi ku arko waa ku inkiraya faqaalat waxay tidhi ina abi amaranii bi hada aabbahay waa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh ayaa arrintan i amray qaala jaabir ba wuxuu yihi fakaana caliyun cali waxaa yaquulu mid yidhaaha bilciraaqi ciraaq waa markaa u ciraaq joogo ujeedada waktigii khilaafadiisii waa kii ciraaq isaga u guuray oo markii dagaalkii jabal dhacay dabadeedna dee halkaasuu dego kuufa ayaa maqarkii khilaafadiisa noqotay intii ilaa laga dilayeyna waa halkii uu joogayba haddaba waktigan dambe uu ciraaq tegay oo waa war dambe ee u ciraaq tegay baa wuxuu odhanaya isagoo waaqacadan ama qadiyadan kaba warramaya فdahبت ilى رasuuل الlahi صلى الlaه عليه وsلم rasuulka ilaahay baan u kacay mxarishan xaalan ahay mid ku diraya calىa faadimata faadima u arkay waxaan toosayn inay samaysay gees kale waxaabuu islaa rasuulku ha canaanto ee kuma dir waa anigoo kuma diraya faadima liladi لأjri ladii kii daraaddeed sanacad hay samaysay mustafdiyan jaanib kale xaalan ahay mid ka fatwo dalbaya lirasuuli الlahi صلى الlaه عليه وasلم فيma dakarat minه canhu waxaan ay rasuulka ilahay ka sheegto macnaa jaanib wuxuu islahaa mala waxaan roonayn bay laba tim ee rasuulka ilaahay ha canaanto waa diritaankan uu sheegaya taxriishku waa algira waa dirin jaanib kalena dee waa tan tirin rasuulka ilaahay baa amre halkaasuu doonayay inuu rasuulku taa ugaba fatwoodo nin u socdo fatwo inuu rasuulka ilaahay tan ugaba jawaabo umuurahan u caddeeyo taas buu ahaa faakbartu rasuulka ilaahay baan u sheego ugu warramay أني أنkرtu ذلika عaليهa arinkan aan ku arkay ee تaxalulkana ee xalaal noqotay inaan ku inkiray faqاala rasuulka ilaahi ba wuxuu uhi صaلaوaaت الlahi وaسلaaم عaليه صdqت صdqت run bay sheegtay run bay sheegtay oo iyadu arinkaa ay kugu tidhi ana amray inay taxalusho sida dadka kale baanu amray maada qulta حيina faradta الحaجa maada qulta maxaa tidhi caliyow حيina waqtigan faradta ay ألزمta نafسka الحaجa wey aada farad yeeshay aada islaasid mise xajka ujeeddadu markii aad soo xidhatay ila intaaduba ka soo gelinayo miiqaad buu kala soo xidhay waktigaas maxaad adigu tidhi macnaa waxa weeye saynu soo maray markii dulxulayfe la joogo dee dadkii la socdee badnaa rasuulka ilaahay wuxuu u caddeeyey say iyaga ihlaalkooda ama exraamkoodu noqonayo oo waa kii yihi ninkii jeclaada inuu cumro xidho cumraha xidho kii xaj doona kii xaj iyo cumro intaasaynu soo maray xadiidkii caaisho duruqda badan lahaa laakiin caliyaman buu kaba imanayo war umuu hayd isaga iyo abu muusa alashcari iyo dadkii jihaadaa kaba yimi wax tacliimaad oo jaanibkanu hayseen may jirin rasuulkaa weydiiyo markii aad xajka soo xidhanaysay ama naftaada aada laazimisay aada ku faradeshay aada laazimisay xajka maxaa tidhi qaala cali baa wuxuu yihi qultu waxaan idhi allahuma inii uhilu bima ahalla bihi rasuuluk kol haddaanu dee irshaadaad iyo tawjiihaadka rasuulka ilaahay saxaabadii la socotay ay helaan aanu helin aanu ogeyna rasuulka ilaahay wuxuu dadka faray iyo wuxuu isagu doortay ixraamkiisi wuxuu noqday inuu ku xidhay usoo yaxaaleeyo ixraamkii rasuulka oo wuxuu yihi allahuma ilaahayow inii uhillo waxaan ixraamanaya oon ku xidhanayaababa bima ahalla bihi rasuul kolba sidii rasuulka ilaahay wixii uu ku ixraamtay ayaan kuba ixraamanaya intan horeynu usoo aragnay ee inay bannaan tahayna ruuxu waxa weeye cid kale ixraamkii inuu ixraamkiisii kuba xidho oo waqtigeennana waa rasuulka ilaahay umuu diidin wuxuu u sheegay waxa uu yeelayo abu musa alashcarina sidaasuu yidhi saynu soo maray wuxuu u sheegay sida uu yeelayo markaa ruuxu hadduu ixraamto ixraam uu leeya ku xidhan ruux kale ixraamkii oo hebel ixraamkiisa oo kalaan ixraamtay wixii uu ixraamtay baa u ixraam noqonaya bal matalan taasi waa shay bannaan waxaana halkan culimada ay kaba qaataan ay haleeshiiyaan hadduu ruuxu ixraam mucala mucallaqa uu ixraamto mana kaasi waa mid mucallaqa ixraam mudlaqa manaa ilaah waan ixraamta buli ku xunyooday inuu nusug guda galo nusugii cumre ma sheegin xaj ma sheegin xajkii cumre ma sheegin kol haddii kanba ansaxay waa ansaxayaabay idhaahane laakiin marka dambe ayuu dee kii uu doonayo ka dhigaya isagaa marka dambe sarfin oo ama cumro ka dhigaynayo saasun kuma wadanaye ama xaj iyo cumro ama xaj kaba dhiganaya bal taas oo masale tan laba mid ah tanna way ansaxaysaa tanna way ansaxaysaa allahuma suuraynu soo maray haddii ruuxu uu saa idhaaha hebel waxa uu ku ixraamtaa ixraamkaygu yahay oo isagii markuu la kulmay arrintu uu noqdo ixraamkaa mudlaqaa ee u baahan in wax kale lagusii lasii fasiro ama wax kale lagu sii awilo ixraamtay uu la kulmo isagoo ixraamkiisu aanu mucayan ahayn ixraam mubhama uu yahay suuradaasa imaam nawowi sharax mar hore ama qeyb hore uu soo raaciyuu lahaa iyada taas walow marka hore dee tabacu u yahay laakiin xagga tacyiinka imaamkii marka la eego tacyiinka ama sarfinta waxba inuu tabac u noqdaa laazim kuma noqonaysa wax kalo isaga markaa uu ku tacyiinsan karaa ama uu sarfin karaa bal adigu taasuu yihi qaala markaas wuxuu yihi rasuulka ilaahay baa markaa wuxuu ku yihi fa ina maciya aniga macayga waxa ah alhadyi hadyi baa calina hadyi waa waday kolle hadyigiisana mala qeyb uu watay waa jirtay falaa taxila ha xalaal noqonin hadyi baa macayga ixraamkayguna kaasu ah adiguna hadyiga waad wadaaba hadyigan buu qeyb kada yahay ha xalaal noqon ha taxalulin iska dawaaf weeye laakiin ixraamkaaga ku jira ilaa inta hadyigu maxilkiisii kaba gaadhayo falaa taxila waa de hadday idin xarakaysantah falaa taxilu na ba'si kuma sugna ayaa anigaabad moodaa xarakada inay xarakaysan tahay oo waxa weeyaan falaa taxilu markaa laadu naafiyay noqon ficilkii marfuuc buu noqone laakiin nafyigan baa bimacnaa nahyi noqonaya bal isagaaba ablaqoo kaba sii xeedeersa idhaahaan oo wuxuu noqonaya fa ina maciya alhadya ama maciya alhadya aniga hadyi baa macayga ah maan taxalulin falaa taxilu ma taxaluleysid adiguna laakiin macnuhu ha taxalulin weeyaan oo adigu dee ficil ha taxalulisan dadka faadimo iyo amtaashada ay u taxaluleen qaala jaabir baa wuxu uhi jaabir baa xadiidka wata fakana jamaacat lhadyi macnaa hadyiga jamaacadiisi waa majmuuciisi iyo jumladii aladi hadyigaasoo qadima bihi caliyun alyaman cali uu yaman kalaba yimi iyo waladii ki ataa bihi nabiyu salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi uu madiine kalaba yimi mi-atan boqol ayay ahaayeen oo hadyigoodii oo dhan markaa marka la isu geeyo jumladii hadyigu boqol bay ahayd neefogeela qaala jaabir baa wuxuu uhi faxalla nnaasu kulluhum dadkii way taxaluleen dhammaantood waqasaruu timahoodii bay gaabiyeen ila الnabiya salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu عaleyh iyo waman ruuxii kaana macahu hadyu ciddii hadyi waday mooye adigu inay rasuulka ilaahay baa laazimiyey dadku waxay u badnaayeen ba jaanibka kale inta muctamiriin ahayd ee cumro u soo xidhatay kolle way kuba yaraayeen horeynu xadiidkan jaabir iyo kuwo kaleba ugu soo aragnay markaas laakiin markii rasuulka ilaahay uu laazimtaa kagaba dhigay ayay wax alla wixii aan hadyi wadin oo dhan ay taxaluleen adigu dee kolley waxaa iyaguna dadkii aan taxalulin noqonaysa caaisho dee iyadna arrintii iyo cumrigii daariga ahaa ee xaydka ahaa daraaddeed oo ay u suurto geli weyday inay dawaafki iyo sacyigii laba timaado halkan timihii bay gaabiyeenna iyadoo xagga marka la eego taqsiirka iyo xalqiga xaqligu fa fadli badan yahay ee ayaa xajkii bay wax yaray kaba harsan yihin oo ruuxii mutamatica ahaa waxaa u fiican oo habboon weeye inuu timihiisa gaabiyo un si uu xajkii wuxuu xiraa ay ugu baaqi noqdaan khaasatan markay sidan oo kale isugu dhow yihiin oo muddo aanay u dhaxayn timo ay usoo bixi karaan saas baara ay iyagu aanay maalintii u xiran dee rasuulka ilaahayna kolle way kaba qaateen isagaabaa lahaa khuduu canii manaasikakum isagaa la joogay may xiran way gaabsadeen sababto dhowr cisho afar cisho dabadeedba xaj bay xiraamanayaan wuxuu yihi markaa falama kaana yowmu tarwiyati yowmu tarwiya markii uu ahaaday ee yoomkaasi uu soo galay ayay tawajahuu ilaa minan xaggii mino ayay u kaceen de waa rasuulkii ilaahiyo dadkii oo dhanba mino xaggeedaa loo kacay ciddii iyagu markii hore aan ixraamkoodii ka taxalulsaa rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu alayh wixii hadi waday iyagu dee umay baahnayn ixraam dambe oo marka horeba ixraamkii bay ku jireen dadkii taxalulay oo dhami maxay yeeleen faahalluu bilxaji xajkii bay ixraamteen maahana markay socdeen dabadeed dee manzilkoodii bay kaba ixraamteen ku ixraamteen dabadeedna way dhaqaaqeen waqtigii adigu ay dhaqaaqayeen bay ixraamteen horantaa usoo maray faahalluu bilxaj xajkii bay ixraamteen de kollayna way nagu soo noqnoqonaysaaye ruuxa inay maalintii adigu markaa hore ama mutamatic ahaa matsam oo kale maalinta waa waktiga u haboon ee uu ixraamanaya waa maalinta markaa la baxaya iyomu tarwiya bal in dee xadiis ibnu cumar iyana horey nugu soo maray inay reer maka sia wax ka duwan yeeli jireen oo ay awala shahri ixraaman jireen laakiin sunuutan weeye ruuxu inuu iska xalaal noqdo kol hadduu cumradiisii dhamaystay markaa uu baxayana maalintaa tabriwiya manzilkiisii kaba xidho ilى minan falu bاlxaj warakiba rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulki ilaahayna waa fuulay raaxiladiisii fasalىa biha الظuhra والcasra والmagriba والcishاء والfajra mino ayuu tegay rasuulki ilaahay wuxuu tegay halkii manzilkiisu ahaa markaasaa waa halkan masjid اlkhayf dee qaybihi adigu meeshaa masjid yahay uu naageyda waa qayb kaba mida ayuunbuu degenaa rasuulka ilaahay ee dadkuna dhulka ayay deganaayeen oo dadku waa badnaayeenba wax la socdiyo wax jooyinka kale kaba yimi ah markaaba rasuulka ilaahay shan salaadood buu ku tukaday duhurkii maalintaas ilaa subaxii dee subax maalintii carafa intaasuu ku tukaday taa waxa ay tahay dee oo sunuuna yahay bal in loo hoydo mina habeenkaas carafa maalinteedu ay noqonayso waa sunne laakiin sunnaha ahaadee culimadna way ku ijmaacsan yihiin oo wax iyada hadduu ka tago ruuxa ka laazimaya ma jirto manaa farqiba u dhaxeeya mabiidkan habeenka ama hooyashada mina loo hoyanayo habeenka ay carafa berri noqonaysa iyo waa yoomu tarwiya habeenkeeda dee kaba dambeeya iyo marka dambe laga soo noqdo carafa iyo musdelifa iyo hooyashada loo hoyanayo mid waa waajib ee ay markaa dhiig kaba imanayo ka tegiisa midna waa tan dee ciddii loo rugseeye un mooye kanise so dee waxa wey wane waa arrin itifaaq ama ijmaac oo walow uu yahay in shantaas salaadood loogu tukado mid kastana waktigeedaa la tukanaya laakiin waa la gaabinaya wixii salaadihii la gaabin jiray afar afarta ahaa haddana iyada kategeeda waxba kama laazimayaan waana culimmadu kuba ijmaacsan yihitaa uma makasa qaliilan rasuulka ilaahay markii waa salaadii subax tukaday dabadeed waxoogaa buu nagaa uu ku nagaa manzilkiisii xataa dalacat الshamsi ilaa cadceedu soo baxday halkanna waa suno kale oo ah hadday suurtagal tahay waayo maanta waxyaalo badan oo cidhiirigan badani keenay ayaa jira walow dee taas cidhiirigii ama dadka faraha badan ee maanta yimi ay keenayaan oo waxa ay tahay suno u yahay mina ilaa ay cadceedu soo baxday inaan maalintaa laga bixin tanna waxay isku waafaqsayin laakiin dee maanta maxaa dhacaba walow aan idhi imaka horreysinay mabiidkaas waxba hadhow ruuxa sunaha ka tago laakiin wuxuu uga imanaya ma jira mabiidka habeenkaa hore in kol kol inta cishaai marka laga baxaba dadka la rado oo gaaridii la keenayo la odhanayo la rarayo ama addiidee kalena gelinka dambe iyo taas oo kale waana arrimo kol kol ruuxa ay waxyaale ku kalifayaan oo hadduu dadka kaado hadhow inaanu gaadhima helin inuu waayo waayo anigu inay goreen taga horta dee sanadan horteed igamay dhacin inan cadceedda subax kaga horreeyey tanna waxa laga yaa subaxdii waxaan ku tukanay salaaddii subax carafaan joogno sababta waxay ahayd dadkii wakti horey bilaabin ha bilaabin marka labadii joogna idhaaheen gaari dambe ma helaysaan haddaan gaariga iminka jooga la raacay kii mudawdkaa gaari dambe ma jirto hadhowna dee log ama inaad meesha garan weyda dhibaato badan baa iskama jirta oo markaasaa dee kolley waxyaalo aad ilaalin jirtay markuu ruuxu keligi yahay ama koox la socdo oo marka dad lagu xidhaya ama ad qolo kale iskuma xidho ama dadka mudawfiinta ad iskuma xidho waxyaalo badan maanta la ilaalinayn baa jirta bal haddii oo sunayaashiya bal waajibkii haddaad adigu ilaashateen bal waxa wey latankitana sunihii weeye xataa dalacat ishams wa amara wuxuu amray biqubatin min shacar rasuulka ilaahay baa wuxuu amray anaa ujeedada halkaasuu ku baaqi noqday markii waagu u beryey cadceedu ay soo baxday buu ka socday mina oo u baxay xaggii carafa waa mara wuxuu amray biqubatin qubo ama khaymo min shacarin shacar iyo dee timaha iyo dhabar kaba samaysnayd oo tudrabu lahu loo dhisayo loo taagayo binamirata meel namira la yidhaha waa meel adigu carafo kaba baxsan oo dhulka carafo aan kaba mid ahayn laakiin kuba dhow waana halkii qubadda loogaba dhisay rasuulka ilaahay waa halkuu subaxdii barqadii degay ilaa uu joogayna duhurkuu ka gaadhayey markii duhur gaadhay ayuu kasoo dhaqaaqu doox dhexdii imaamo waadi curana oo halkaasu dadka salaadii duhur iyo casar kuba tukiyey kana khudbeeyey intuna way ka baxsan tahay xuduudda carafa e waxaanay culimadu leeyihiinba sunno waxa weeye in carafo la galo bacda zawali laakiin maanta mayay taasi oo meel kalada dego umuurahaasi wax la ilaalin karaba maaha maanta waa ta aan leynahay habeen baa la tagaa subax baaba lasii tegayahay laakiin meel kaloo namiro la yidhaha intuu ruuxu ku yar nasto ku hakado marka dambe uu hadda dib u gelaya maanta waxyaalaha si loo ilaaliya way adag tahay ba rasuulka ilahi halkaasoo adigu looga dhisay fasaara rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa socday ujeedada wuxuu ka socday halku ma aha nimar weli buu gaadhay qubadiisiiyo dee miduu ka socday muslifana wuu sii dhex maray walaa tashuku may shaki shakisnayn oo qurayshun qurayshi ilaa anahu waaqifun inuu istaagayo uun mooye cinda almashcar اxaraam mashcar اxaraam agtiisa inuu istaagayo mooye wax kale shaki kaguma jirin bal cibaaradaas sida saxiixa muslim inoo dhacday walaa tashuku qurayshun ilaa anahu waaqifun cinda almashcar اxaraam haddaan cibaarada sideeda eegnon kuba laqdaynana quraysh wax shaki kaga jiroon ahayn intani may jirin ujeedada waxyaalaha kale rasuulka ilaahay ficilkii iyo camalkiisii ahaa way hubtayoo shaki kagama jirine wuxuu shaki kaga jiray talow mashcarulxaraam la istaagayaa iyo mise isma taagayo oo ujeedadu halka uu ku joogsanayaa uu degayaa ma musdelifay noqon iyo mashcarulxaraam mise uu dhaafi doonaa intaasaa shaki kaga jiray taasna kolley maqsuudkii maaha taasi waa macnihii ay ahayd cagsigeed bay cibaaradu noqonaysaa saas daraaddeed baa shuraaxda qaarkood ilaadan halkan zaa'id ay ugaba dhigaan ay kaba cabiraan walaa tashuku may shakiysnayn oo may shakiyayn qurayshun qoraysh annahu waaqifun cinda almashcari xaraam inuu rasuulka ilaahay joogsanayo mashcarxaraam shaki kagama jirin waayo rasuulka ilaahi waa qoraysh waa nimankii xumsi la odhanayey markaa inuu qurayshu ku hakanayo mashcarxaraam ku hakanayo halkaas inuu joogayo inuu carafaba tegeyn taa iyada yaqiin iyo agtooda hubaal bay ahaydoo kamay shakisnayn sababtu waa maxay bal horta waxaa jirtay qabla alislaam dee xajkan nebi ibraahim ayaa laga soo gaadhay ilaahayna waa kaa amray dadka inuu ogeysiiyo ilaa waktigaa ilaa dee waktigeedna waa taa la xajayo marka waxyaalihii adigu kolley ay iyagu ikhtiraacdeen un quraysh carabta kalena ay kaga dunaayeen waxa kaba mid ahaa iyadoo mida la wada joogi jiray musdelifana habeenka dambe ay u wada hoyan jireen maalintan carafo la joogsanayo qurayshi waxay joogsan jirtay musdelifay joogsan jirtay may gaari jireen carafa dadka kale carab u takaloo dhamina carafay tegi jireen maxay ah kolley iyag iyo dee nimankii la caanimaanaya adigu unoo xumsi baa loodhanaya markii diintooda ku adkaa ku dee markaa ku dheganaa oo waxay odhan jireen annagu ahlalxaram baa nahay oo xaramka kama baxayno macnaa musdelifa xaramkay ka mid tahay midana xaramka ka mid weeye laakiin carafa way ka baxsan tahay carafa xaram ma aha way ka baxsan tahay ardigan xaramka waa dhowkii xalaashaabay kaba mid tahay iyaguna waxay islahayn dadka xaramka hadaatiin oo meel aan xaramkiinii ahayn aad joogsataan waxay noqonaysaa meel kaloo weynayseen oo taasay iyagu lahaayeen saasay qabla alislaam samayn jireen rasuulka ilaahay sal salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee ilaahay baa kurisi maafidu min xaytu afaada annaas quraysh baa lala hadlaya rasuulka ilaah halkaa dadku ay kaba imanayaan iyo kasoo gadoomayaan kasoo gadoomo waa carafo joogsada markaa carafo ka kaalaya taas baa waa wixii aan quraysh hayna annaas tan loogala jeeday rasuulka ilaahay markaa iyagii waa dhaafay iyagu si haddaba intii aanu dhaafin maxay islahaayeen kolley de waa qurayshi xarabkii kama baxayo oo halkaasuu joogaya waxaa saxiixa inooguma sugan jameer ibn mudam xadiidkii iyadoo qabla alislaam ahayd rasuulka ilaahay bacda alhijra xajkan unbuu xajay laakiin qabla alhijra intii nubuwadii dee wuu tegi jiray oo si uu carabtaa kalena dacwada u gaadhsiiyo wuu xaji jiray maalin maalmaa kaba mida jubayr ibn mudcim oo quraysh ahaa oo qurayshina ay joogto musdelifa carabtii kalena ay carafo joogto ayaa awrbaa ka lumayoo dee intuu ka tegay buu carafo tegey wuxuu arkay rasuulka ilah dadkii dhex taagan quraysh lamuu joogin halkaasuu joogay markaasaan isidhi buuli hada min alxums fama lahu waaqifa duna ninkani xumsigiibuu kaga mid yahay maxaa halkan dhigay waa si isagu is yidhi waayo dee quraysh markaa horeba rasuulka ilaahay kuma waafaqin iyagii taas bay bal markaa imika maxaan odhanaynaa ilaada haddaan waa bacda shuraax baa ishaaray si kalaan u dhigi karnaa inagoo laa tashuku bimacnaa laa tadunu kuma fasirana sidaa ay noogu waafaqday wixii jiray oo markaan idhaahno walaa tashubko ay laa tadunu may malaynahayn qurayshun quraysh ilaa anahu waaqifun cinda almashcar اxaraam de iyagu iyagay ka imay iyagiibuu ka mid yaha waa qurayshe inuu mashcarxaraam joogsanayo un mooye wax kale u malaynayn ma jirin waxay islahaayeen musarifuu joogsan doonaa carafa ma tegi doono sidaasay islahaayeen wax kale isma idhaaheen laakiin maxaa dhacay kama kaanat qurayshun say qurayshe ay ahayd tasnacu mid samaysay fi jaahiliya faajaaza rasuul الlahi salى الlahu alيه waslm rasuulka ilaahay manaa tajaawaza weeye uu dhaafay oo wuxuu dhaafay musdelifa xataa ataa carafata ilaa uu carafo yimi carafa uu soo gaadhaydu namiruu degay ee waxa weeyaan un waa ilaa uu ku soo dhowaado meel agteeda aw u yimi waayo carafo wuxuu soo galay un bacda zawaal fawajada wuxuu helay rasuulka ilaahay alqumbata qumbadii oo qad duribat lahu binamira namiro meeshii ahayd looga taagay oo looga dhisay fanazla biha iyadii buu dego qubadii buu galo dee ruuxii xaajigaa muxrimka ahaana waa harsan karaa ama ha noqoto khaymad gaadhidee dedan dalaayad uu qaato ee waxaa loo diidayo wixii dee madaxiisa mutasafkuba aha saa koofiyadii iyo maradii uu hagooganaya iyo waxyaalaha caynkaasun baa loo diidayaan fanazla biha xataa idaa zaaqat ishamsu cadcidi markay suushay ee waqtigii duhur gaadhay ayuu amara amray bilqaswaayi hashiisii qaswa faruxilat lahu ay jucila laha raxl jucila calayha raxl wey waa loo kooreeyey macnaa subjigii ama raxligii ayaa la saaray iyada korkeedii xaadna ma shabadna fa ataa rasuulka ilaahay wuxuu yimi badna alwaadi waa waadigii curana oo isaguna carafo aan ka ka baxsan ama carafo aan kamid ahayn say dee caamata ahlicilmi yidhahan waxaan mala imaam maalik ahayn kaas buu yimi fakhadaba naas halkaa markuu yimi ayuu dadkii u khudbeeyey wa qaala wuxuu yihi khudbadan ayuu akriyey kolle waa khudbadiisii bay kaa mid ahayd khudbada dabadeed baana aadaan ku dhacay ee culimada sida shaaficiyada qaarkoodii oo kolle waa riwaayo shaafici nin sheekhyadiisii kaa mid ah ibrahim bin abi yaxya la odhanayay uu kaba wariyay oo nin la gooni noqda ninkuna waa nin daciifa kaba dhigay aadaanka iyo khudbadu inay wada socdeen laakiin de aadaanku waa ka dambeeyey riwaayaduna waa tan ina dima'akum wa amwaalakum xaraamun calaykum ina dima'akum dhiigyadiina iyo wa amwaalakum wa ina safka dimaa'ikum amwaalakum wanahba amwaalikum ama intihaaka amwaalikum xaraamun xaraam ayay kaba tahay calaykum korkiina macnaa waa barkiin dhiigoodu barhka kale xaaraan buu kaba yahay barhkiin maalkoodna barhka kale maalkiisa inuu si idan la-aantiisa ugu tasrifo ama bigayri xaqin ugaba qaato xaaraan buu kaba yahay kolley bukhaari iyo aymo kale halkan waxaa la socotay waa caraabakum xadiidka de yaanu kan jaabir noqonin kan jaabir muslim baa wariye eh laakiin xadiid kale khudbadiisii maalintaa markaan eegna abubakre iyo qolooyin kale ay noo wariyeen ka xurmati yowmikum haadaa maalintiinan xurmadeeda oo kale fii shahrikum haadaa bishiinan xurmadiisa oo kale fii beledikum haadaa waa ka xurmati beledikum haadaa xurmada beledkiinan oo kaleo macnaa waxa weeyaan waa dhigyadiini amwaashiini caraadiini intihaagooda kutacadigoodu xaaraan buu barhkii uu kaba yahay barhka kale dee dhiigii iyo maalkii yoomkan baa xurmadiisu ee waxa weeyaan ama yoomkan baa xurmadiisa oo kale waa xurmo adag oo lamida xurmada yoomkani leeyahay ama xurmada bishani leedahay ama xurmada beledkani leedahay laba mida macnuna waa maxay un xurmada dhiigiyadan iyo amwaashani ay leeyihiin iyo caraadii baa rasuulka ilaahay muxuu ku shabahayaa xagga adayga iyo xurmadaasi mid adag inay tahay xurmadii bishani lahayd ama yoomkani lahaa ay joogeen waa maalinta carafa ama makaankan ay joogaan u lahaa maxaana ay tahay xurmada maalinta iyo bisha iyo yoomka way yaqaaneen agtooda aad ba uguma sugnaayeenoo way ilaalin jireenoo bal may fudaydsan jirin oo ninku ninkii aabihii buri weligiiba doodoonaya hadduu maalintaa la kulma waa nabadgelin jiray beledka hadduu kula kulmana wuu nabadgelin jiray marka laakiin waxyaalahan kale way fudaydsan jireenoo waa kuwan isdhacayo isdilayeen markaa taa rasuulka ilaahi wixii agtooda daahirka ku ahaa aad ugu muuqday buu ugu shabahay taa waxaan u leenahay waxaa bay dhahaan de qaacidatu tashbihi nuqsana maa yaxki tashbiha qaacidadiisi waxa weye mushabaha iyo mushabahu bihiga inuu mushabahu mushabahu uu ka nuqsaansan yahay xagga waxaan wejkan layskaga shabahayo mushabahu bihiga oo haddii laba shay layskuga shabahayo mushabaha ayaa waxaan layskaga shabahaya kaga hooseeya mushabahu bihiga kaga taabsan taas baa keentay in laguba shabaho halkanna xurmada dhiigga iyo xurmadan amwaashu dadka ay leeyihiin baa ka weyn ka adag xurmadii maalinta xurmadii bisha iyo xurmadii beledkaba haddana rasuulka ilaahay waa kan iskuma shabahay qaacidadna maxay keenaysay inay dee xurmaadka waxyaalahan kale mushabahubigu ay ka badnaadaan ka adagiin taas culimada waxay leeyihin may midna waa wixii daahirka agtooda macruufka ku ahaayo haabitka ku aha muqararka ku ah waxna waa waxay fudaydsan jireen oo marka jaanibkaa kale maaha ee waxa maanta keenay ee mushabahu bihi ay u noqdeen agtooda waxaanay muqarar ku ahaayeen xurmo ay ilaalin jireen oonay sida u fudaysan jirin bay ahaayeen tan kalese waa waxaanay ilaalin jirin oo markaa taas baa keentee laakiin maaha kama dhigna in xurmada maalinta ama beledku uu ka adag yahay xurmada dhiigga ruuxa muslimkaa calaa kulli shayin shay kastoo min amrijaahiliyati jaahiliyada axwaashoodii iyo umuurtoodii kaba midi taxta qadamaya mawduucun khabarkii taasaan kaba dhigayna taxta qadamayana darafun kaba dhig mawduucun waa mid la dhigayo la burinayo taxta qadamaya labadayda lugood hoostooda ayaan dhigaya ujeedadu waa ibtaalkii oo shay haddee idlaal ahaan aada mugtaada hoostiisa u gelisoo kale wax allo wixii jaahiliyada ha noqoto dhiigyadoodii iyo amwaashoodii iyo wixii iyo wixii la kala hayay oo dhan wax laga soo qaadayaa ma jirto waa wax tegay waxaas wax la isaga raacayaana ma jirto wax allo wixii umuurtii jaahiliga ahayd oo dhami mawduucun taxta qadamay waa kan rasuulka ilaahay bad hoos usii dhaadhacay isagoo dee wax alla wixii ama dhiig laysu sheeganayo ha noqoto maal laysu sheeganayo haba noqoto wax la kala iibsadoo lakala qaado haba adigu waa guud ahaanba wixii oo dham imaka taasi waa wax tegey waa wax aan cidna loo raacayn waa wax cidna aan loo qabsanayn waana waxaan imaka dacwo iyo waxyaalo saasa laguma soo ogahayn wadimaa-uljaahiliyati jaahiliyada dhiigyadooduna mawduucatun oo wixii adigu dadkii jaahiliyada ahaa ay kala direen ee dhiigee laysu sheeganayey waa mawduucatun mid la buriyey weeye mid la dumiyey weeye oo markaa wax laga soo qaadayaa ma jirto cid loo raacayaa ma jirto qisaasna kama imanayso diya kama imanayso wax ka imanayaa maba jiraan waina awala dami dhiigka ugu horeeyo adacu aan dhigayo aan burinayo oo aan meesha kaba saaraya min dimana haddaan nahay reer bani haashim ama reer bani muطalib dhiigyada yadu kaba mid yahay oo dam bnu rabicata bn اxarit wahuwa dam bnu rabicata bn اxarit waa ninka rabicatu bn اxarit la yidhaha inan uu dhalay dhiiggiisii weeye macnaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayh sidadkuna waa tan ay wixii dee aan cidna u ruksaysan cidna aanay u dayanqayn iyo meel ay kagaba baxaan ayaa wixii uu dadka u diidayuu lahaa way bureenba ama taasoo kale ayuu naftiisu ku bilaabayey qoyskiisu ku bilaabayey oo dee mahasta waktiyadeedna jirta ninkii sodala iyo ninkii cid adag ku tiirsan iyo ninkii mansible isagu inuu fooqal qaanuun yahay qaanuunka u ka sarreeye qaanuunku dad kale unuu qabtay kuwaas iyaga qaanuun u kaba sarreeyaan ee wuxuu rasuulka ilaahay markuu wixii jaahiliyadoo dhan buriyey dhiigyadoodiina yihi waxba lagama soo qaadayo u yihi dhiigga ugu horreeya wax laga soo qaadayn n cid loo raacayn mag aan laga doonahayn qisaasna aan laga doonahayn waa anaga wixii dhiigee naga maqnaa waxaan u sheegay nin inan rabiicatu bn اxaris la yidhaha dhiiggiisii rabiicatu bn xaris ibn cabdilmuطalib horeyna usoo maray inanu dhalay mar aan seke kusoo hayna cabdilmuطalib ibn rabiicatu bn xaris ibn cabdilmuطalib waana nin saxaabiya rabiica rasuulka ilaahina uu ka dambeeyo khilaafadii cumar ibn khadaab ayuu dhintay horeynu taa usoo maray waana nin adeeradii kaba weynaayo dee xamse iyo cabaas iyaba waa ka weynaa oo isagu kaba weynaa kollay horese usoo sheegnay nawfal nin la yidhaaho oo qoyskan kaba mid ahaa isna ina xaris ibn cabdilmuطalib ahaba reer bani hashim guud ahaan u weynaa wax soo islaamay kollay suudi musalaqi kitaabkiisa musalaxa wax dhacay oo ah bayd ama dhacay oo de walaysa fi صaxaabati asana min صdiqihim mac suhayrin fastabid kolle waa bayd nadar weyne kuba sugan yahay masooyinka qaarkoodna inaan ku sugnayn baan filaya oo saxaabada ka mid ma aha cid kaba weyn abubakr iyo suhayl suhayl ibnu baydani aynu soo maro rasuulka ilaahay mar uu dhintay masjidka dhexdiisa inta la keenay uu kuba tukaday kaas buu ujeeda labadaa cid ka weynee laakiin dee rasuulka ilaahay waxaa kasii weynaa xamse iyo cabaasba way ka weynaayeen way ka weynaayeen rabiicahan iyo nawfal ibnu xaarisba way kaba weynaayeen oo dee dad kaleo ka waaweyn baa markaa la helayaa baan leenahay kolley beydku waa beyd nadar kuma sugan iyo beydka alfiyada kuma sugan marka muxuu ahaa daba ninkan dhiiggiisa uu rasuulka ilaahay uu meesha kala saaray waa kan kaana wuxuu ahaa mustardacan mid radaac loo dalbo haddaan ism mafcuul kaba dhigno fi bani sacdi macnaa inan yar buu ahaa reerkaa reer bani sacdi ee xalimatu sacdiyaba ay kaba mid ahayd haweeney kaba mida ayaa haysoona isku duweysa sidii dee ay ahayd qurayshiya caadadoodu inay carruurtooda u dhiibaan cid baadiyaha ugu soo korisa ilmuhu ilmo naas saqayuu ahaa ama dee marka haddii naaskii laga daayena laakiin reerkii ama haweeneydaasi ay kaba mid ahayd buu ku dhex sugnaa hal ilmo yaro markaa uu gurguuranayay baa la yidhaahaayo dee waa ninka adigu bal markaasoo ma weyneyn faqatalathu hudaylun reer hudayl baa dishay anaa dhiiggiisiina lama bixin anaa waxaa la yidhaha reerkan iyo reer hudayl baa adigu isteelaayey shid la shiitamaya dhagxaan la isku tuurtuurayay baa reerka aduu kuba dhacay oo uu kuba dhintay say dee horta qolooyinkan ahlamnasab ay soo naqliyaan weeye kollay qaadiciyaad iyo nawowiyana ay sharaxa kuba dhigtaan marka dhig magtiisiina lama bixin waktigiina waa soo gaadhay haddaba dhiig aan wax laga soo qaadin aan cid loo raacin kaasaa u horeynaya waa kii qoyskooda markaasaa muxuu yihi rasuulka ilaahay wa riba jaahiliyati jaahiliyada ribadeeduna mawduucun wixii ribo jaahiliya ay lahayd waa wixii ziyaado ah raasmaalkii dee ilahay baaba qur'aanka ku yihi falakum ru'uusu amwaalikum laa tadrimuuna walaa tudramuuna haddii la toobad keeno ruuxa raasmaalkiisi waa leeyahy laakiin lafdiga ribaaba dee ziyaado ah wixii macnaa ribo ahaa ee ziyaado ahaa ee la ysku lahaa ee jaahiliyadii ah iyadana cid loo raacayaa ma jirto macnaa hadduu ruux kale ruux kale deyn buu ku leeyahy denkii laba qaybood buu noqon qaybna waa wixii uu qaatay raasumaalkii ahaa ruuxan uu kaba qaatay qaybna waa wixii ribadii iyo ziyaadadii buu noqonayaa rasuulkii ilaahay dee markii ribada taxriimkeedu soo degay waaba xukunkii dee ilaahay inoo caddeeyey maalintan uu rasuulka ilaahay caddeeyo ah intii raasumaalkii wuu soo celinayaaye laakiin wixii ribada ah inkastaba ha bateen oo kolba markiu dee la dibdhiga ha kordheen ha kordheene cid loo raacayaa ma jirto waxaasna waa wax buray weeye marka rasuulka ilaahay tan ayuu ku bilaabay waa awalu riban ribata ugu horeyse adacu aan dejinayo aan burinaya ribana haddaan nahay reer bani cabdilmualib ribadayadii weeye oo waa ki wa huwa riba cabaas ibni cabdilmualib cabaas ibn cabdilmualib oo nin bacnushariga dee ribana ku tacaamulayay ribadiisi weeye o cid alla ciddii wax ku lahaa wixii ribo iyo ziyaado ahaa lama soo celinayo waana wax baaba-ay fainahu mawduucu kullu dhammaantiiba mid la burinayo weeye oon waxba laga soo qaadahayn waana arrinkaa horeen soo sheegnayo kolley imaam nawowi ba raximah llahu tacaala fiqradan isagoo kaba hadlaya ayaa waxyaalihii uu yihi waxaa kaba mid ahaa imaamka iyo ciddii kale keyrkiiba ah ee dadka wax wanaagsan faraysa ama munkar kaba nahiyeysa maxaa habboon inuu naftiisa iyo ehelkiisa horta ku bilaabo taas baa waxay keenaysaa qowlkiisi in la aqbalo ciddii kale ee de wax loo sheegayo waxaan la faraya inay hagaag raalli ugu noqdaan ay si fiican ugu qancaan ay u qaataanba taasay keenaysaa ama ruuxu hadduu dadkii wax farayo isagiina u weydaaranayo markaa dadkii wax leeya la kaalay laakiin isagu kii ka tallaabsanaya uu yahay ee dadkii kalena si ay u xeelaysan karaan ee waxaan aanay u fulin ayayba laba imanayaan waana sida badan oo de ciddii sudo ama waxle ama masible ama de waxa weye rutbadii inuu haddii la doono ama wixii uu kala boodo dadka kale un lagu fuliyo wixii fataqu llah fi nisa rasuulka ilah wuxu ilahay kaga cabsada dumarka fataqu llah fi nisa fainakum oo macnaa xuquuqdoodii iyo taas ilaaliya fainakum idinku akhadtumuuhuna dumarka waa qaadateen oo dee waa guurkia laba guursaday biamaan illahi biamaanat illahina mala nusfooyinka qaarkood way dhacday ama ususha qaarkood bay dhacday amaan ilahi waa cahdi ilahi baa ku qaadateen oo ilaahay subxaana watacaala dee cahdigii taas baa kuba qaadateen oo waxa weeyaan oo dee iyadiina markaa waxa taasaa kuba qaadateen waana inoo dambaysa wastaxdartum waa banaysateen furuujahuna farjiyadoodii bikelimat ilahi ilahay kelimadii kelimada ilaahay waa dee amarkiisii iyo xukunkiisii iyo banayn uu isagu idiin baneeyey fankixuu maa daaba lakum min anisa waana marka la eego waxyaalo laguma fasiray ka uu isaguna raajax yeela ama u saxiix kaba dhigo oo ah banayntii ilaahay idiin baneeyey amarkii xukunkii ayaa kuba qaateen iyo ibaaxadii taasaa kuba qaadateen waxaa kaloo la yidhiba bikelimat illahi waaba kelimadii tawxiidko ee inay haweeney muslimiin ruux muslimun bay u banaanaataa tawxiidkan aan muwaxidiintiin bay idinku banaanaatay oo kuma guursanaysaan haddii kale idinmay banaanaadeen waaba lagu fasiray taas oo kale barkood kaba dhigay kelimadu inay tahay qowlkii ilaahay faimsaakum bimacruufin aw tasriixun biixsaan iyaduna waa qowl kale bal adigu taasaa ku banaysateen walakum calayhina waxa idin sugan korkooda idinkuma sugan waa xuquuqdii lagu lahaa allah yucطina inaanay u dhigin u goglin furushakum gogashiina axadan axad takrahunahu bacda axad aad nacaysaan ama rag ha noqda ama dumar ha noqdee aydaan ogoleyn inaydaan guryihiinii aanay u fasixin aanay gogashiinii ku fadhiisin taas ayaa ku leedin xataa ruux ciddu doono haba noqdo kol haduu diidayo kol haddaanu ogolayn guryihiinii inaanay u fasixin taas baa ideegii kula leediin fain facalna dalika hadday arrinkaas sameeyaan ay kuma dhaqaaqaan oo noocaas ay laba yimaadaan fadribuuhuna darban gayra mubarixin macnaha garaaca darbi aan mid cibala keen mid aan shadiid ahayn adigu hayra shaaqid walaa shadiidin weeye o ujeedadu waa ta'diib iyo waana marka ay maslaxa kuba sugan tahay intaas walahuna calaykum waxa korkiina uguba walahuna waxa usugan calaykum korkood korkiina oo waxay idinku leeyihin risqatuhuna nafaqadoodii iyo wakiswatu nagoodii bilmacruufa waa nafaqadii iyadoo bilmacruufna waa kolba qadarka aa qaadi kartaan waa dee curfi ahaan sa ama dee idinka qadarkiin iyo awoodiinu ay tahay waa yasaaran waa icsaaran waqad taraktu fiikum dhexdiina waxaan kaga tegay maa wax lan tadiluu aydaan lumayn bacdahu dabadii shay iyo arrin baan kagaba tegay aydaan isaga dabadii lumahayn in ictasabtum bi haddaa qabsataan haddaa ictiqaad ahaan iyo camal ahaanba u qabsataan aydaan lumahaynba waxaana weeye kaasi kitaab allahi kitaabkii ilaahay oo de kitaab allahi kitaabkii ilahay baan kagaba tegay bale sunnihi halkan may raacin waayo camalka kitaabka ilahay lagu camal falo dee sunnihii oo lagu camal fala ayaa meeshii iman ilahay baaba le adiicu llah adiicu الrasuul wama ataakum الrasuul fakhuduuh dee sunuuna bayaan baabu uba yahay marka camalfalka kitaabka ilahay iyo qabsashada kitaabka ilahay la qabsado ayaa keenaya sunii rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh bayaanka u ahayd ee sharxaysay in laba qaato oo dee tan baa sunihiina markaa ay noogula sugnaanayaan wa antum idinka tus'aluuna cani waa laykiin weydiin doonaa waa qiyaamada bal ina idin soo gaadhsiiya umuurahaasaa laykiin weydiin doonaa fama antum qaa'iluuna maxaa odhan doontaan kuwa odhanaya maa maxaa fama antum maxaashin qaa'iluuna kuwa ku qawlayo marka laydin weydiiyo maxaad ku jawaabi doontaan qaalu waxay idhaha nashadu waxaanu qiraynaa annaka qad ballagta risaaladii inaad na soo gaadhsiisay wa addayta ammaanadii laguu soo dhiibayna inaad gudatay wanasaxta aad noo naseexaysayna taas baanu markhaati ka nahay mara kaba nahay faqaala waa ishaaray biasbucihi fartiisa sabaaba waa fartan sabaabada la yidhaha ama musabixada yarfacu xaal uu kor yeelaya qaalada horena waa ti macnaa shaaro waa idlaaqu lqowli cala alficl yarfacu xaalu sare u qaadaya ila samaai samada ayuu sare u qaadayay wayankutuha ila annaas macnaa xagga dadkana isagoo ishaarayu dadka kusoo foorarinayay kolleyna nusqooyinka ee caamadeeda intan baa dhacday yankutuhaa san bay riwaayada kuba timi xagga macnaha nakata haddaad idhaahno nakata markaa dee alcuuda cala alardi iyo bal alasbiciya waxyaala marka ul gacantaada aad ku sugantay aada san ugu dhufdhufata dhulka atari ay kaba muuqato taas baa laba isticmaalaayo nakata loo isticmaalaa halkana macnahaasi iyada ma qabanayo usuusha qaarkoodna waxaa dhacday yankubuhaa baa dhacay oo ah manaa manaa yaqlibuha uu ku foororinayo wayo iyadna waa macno dhow lakiin mal waxaa leenaun yankutuhaadana ee ruuxu markan uu wax ku dhufdhufanayaba kolley ishaaradii way kuba sugantahe macnaha yankubuha inoo keenayso maan yankutuhaadana kuma fasiranaynaa waxa weeyaan lakin macnaheedii asalkaa ubay leeyihin halkan waa fog yahay lakin de macnahan kale ususha qaarkood dhacay ayuun baa imaka maqsuudka iyo macnuu yahayo markuu sare u qaaday ayuu haddana dadkii kusoo foororiyey isagoo markaa xaggoodii ishaaraya dee istish markaa iyaga jawaabtoodan iyo dee isagu markaa su-aashiisiiba iyo wuxuu weydiiyey uma waxaanu yihi rasuulka ilaahay allahuma shad allahuma shad ilaahu markhaati ka noqo inay iqireen dee gaadhsiintii iyo gudashadii iyo nasaaxaba talaata maraatin saddex goor buu yihi uma adana uma aqaama fasalla duhra kolley waa casharku intan xadiid ka baxayna u yar yar yaraan doonaa waadan kuwa raagaye in shaء الlahu taعala halkaasaan kaba qaadnaa wqufkii iyo wixii ka dambeeya wixii ka dambe allah subحanaه وataعalى alى alam subحaanaka اllahuma وبحamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaغfiruka وatuubu ilayk allahuma zidna وalaa تnqusna وatribna وalaa tuhina وcdina وalaa تxrimna